waa nabad iyo naruuro dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka kaswadaag waa toddobaadle goorahan oo kale ka baxa idaacadda himilo rogaalcelintiisana aad maqashaan sideedda fiidnimo waxaan ugu talagalnay in uu kaalin ka qaato koriimaha wacyiga guud waxaan kolba ugu kurgalnaa mawduucaan u aragno mid ku habboon karin kadib in la baahiyo sida magaciisa ku cadna ama kaaga dhadhamaysa waa mid golaha kuu keeno marti inala gorfeynaysa ciwaanka miiska inoo saaran toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa sidee been abuurka warbaahinta u dhaawici karaa kalsoonida dadweynaha waxaa inala fadhiya martida kale ah amiin yuusuf khasaaro maxamuud yuusuf culusow iyo cabdinaasir xirsi iidle tabinta iyo soo saaristu waa anigoo ah firdowso sheekh cabdiraxmaan soo dhowaada dhegaystayaal isha wararka iyo xogaha waa warbaahinta shaqada warbaahintuna waa in ay soo gudbisaa akhbaaraadka aysan hayn dad badan oo ku nool caalamka iyada oo laga soo qaadayo ama laga soo tabinayo halka ay dhacdadu ka dhacday sheegista wararka aan waxba ka jirin ama been abuurka ah ayaa noqonaya kuwo ay ka cabanayaan malaayiin qofood oo ku nool koonkan kuwaas oo aan joogin goobta iyo amminta ay dhacdadu dhacayso akhbaaraadka qaarkood waa kuwo la sameeyo si dadka loo jahawareeriyo ama geesta kale loo soo jiito iyaga oo ka imaan kara xisbi urur ama dowlad oo lagu daray ashqaas iyaga doonaya inay wax faafiyaan brobagandaduna waa arrin badi loo adeegsado suuqgeynta iyo xayeysiinta balse haatan waxaa aad looga dhex arkaa meelo badan oo ka baxsan meelihii lagu yiqiin xog ururin la sameeyey muddo sanad ah ayaa lagu sheegay in internetka uu yahay barta ugu badan ee lagu baahiyo been abuurka la sameeyo taas oo ku cad warbixinta ama xog ururinta la sameeyey raayi ururintan oo ah mid caalami ah ayaa muujisay in siddeetan iyo lix boqolkiiba dadka isticmaala internetka ay dhibanayaal u yihiin wararka been abuurka ah ee lagu faafiyo shabakadaha internetka ama baraha bulshada gaar ahaan facebooka dadka ka qaybgalay raayi ururintan ayaa tilmaamay inay xukuumadaha iyo shirkadaha tiknolojiyadda ka codsanayaan ama ay ka doonayaan inay ka hortagaan dhaqdhaqaaqyada ka qayb qaadanaya kalsooni darrada internetka uu sameynaya ee saameynta ku leh dhaqaalaha iyo wadahadallada siyaasadda taasna kama dhigna in warfaafinta tooska ah ee rediyoga tv-ga iyo wargeysyada aysan ka mid ahayn meelaha laga helo akhbaaraadka aan saxda ahayn wararkaas aan lahayn ilo sax ah ama noqon kara kuwa laga badbadiyey waxa ay saameyn kalsooni darro ku yeelan karaan ama ay ku ridi karaan dhegaystayaasha akhristayaasha iyo daawadayaasha haddaba barnaamijka kaswadaag toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa sida been abuurka warbaahinta u dhaawici karto kalsoonida dadweynaha waxaana marti inoogu ah amiin yuusuf khasaaro cabdinaasir xirsi iidle iyo maxamuud yuusuf culusow intuba waa rugcadaayaal saxaafadeed soo dhoweyn kadib waxaan raacsaday su-aal ahayd bal ugu horeyn haddii aan ka warrami karno baahinta been abuurka iyo mujtamaceenna cabdinaasir ayaana ku horeynaya
bismillahi raxmaan raxiim firdiis waa salaaman tahay dhegeystayaasha himilana waan salaamayaa akhyaarta sida amiin yuusuf khasaare iyo maxamuud culisowna aadan u salaamaya ayagana runtii arrintani waa arrin aad iyo aad in had looga hadlo u bannaan waxaan bogaadinayaa mawduuca la soo xulay iyo sida uu maanta uga habboon yahay iyo dhibaatada soomaaliya haysta oo dhan xaqiiqatan marka beenta la yidhaahdo koonkan ilaahay baa samaystay ilahay koonkan wuxuu soo dejiyey kitaab kitaab keliya lagama reebin wax loo soo diray rasuul waxaa dadka looga degayey wax alla wixii xun oo dhibaataa waxyaabaha adduunka uga xun in la sheega waxaa ka mid a beentaa ka mid a marka maadaama diinteenna suuban ay ka digtay beenta oo la sheegay beentu inay dhibaato tahay oo adduun iyo aakhira qofka been sheegaa uu dambaabayo aakhirana uu naar ku mudanayo adduunkana uu ku dhibaato kusoo wajahayso ayaa horta beentuseeda waxay tahay xaaraan marka laga yimaado mihnadan saxaafadda oo annagu aan maanta aan aan istirinayno inaan nahay dadkii iska lahaa ama dadkii mas-uulka ahaa ama dadkii hawshooda wataba xaqiiqatan tabinta beentu meel adduun iyo aakhira ay ku wanaagsanta ma jirto saxaafaddu waa mihnad la barto oo ummadda akhbaar lagu gaarsiiyo oo ummadda wax lagu baro oo ummadda lagu madadaaliyo intaba waxaa ka xaraana inaad been sheegto waa ognaa maantay soomaaliya marka la fiiriyo adduunkaan ka mid nahay adseemta haddana waxaan ka mid ku noolnahay meelaha adduunka ugu liita saxaafaddu meelaha adduunka ugu liidato haddana waxaan dhihi karaa waa meelaha ugu beenta badan inkastoo waddamada qarbiga ama reer galbeedka ama waddamada horeu mara sida jayna oo kale iyo maraykanka oo kale la sheego inay brobagando badan isticmaalaan been isticmaalaan haddana taayadu ma lebisna shaar ma leh waxaan sheegnaa been qaawan oo aan meel loogu soo gamban oo dhibaato badan abuuri karta oo mararka qaar colaad abuuri karta oo mararka qaar dhibaato keeni karta marka beenta in la sheego dhinac walba waxay ka tahay waxaan jirin soomaaliyana iska baddaa dad badan oo soomaaliyada been sheega laakiin oo saxaafaddu adeegsada ma oga dhibaatada ay leedahay laakiin waxaan sheegayaa inay dhibaato tahay oo ay xaaraam ku tahay mihnada saxaafadda in mar walba been la sheego bismi illaahi raxmaan raxiim waxaan salaamayaa dhammaan dhegaystayaasha raadiyo himilo waxaa la yidhaahdo beenta xaqiiqdii dadka soomaalida markaan fiiriyey xilliyadan dambe beenta aaday u rabaan iyo weliba been abuurka waxa weeyaan iisheeg tusaale maalin dhoweyd aniga waxaan qoray aan ka sheekeynayo xaquuqda jaarku isku leeyahay waa soo dhigay welibana waxaan ka soo dhegaystay khudbad jimco oo maalinkaas ahayd qof ka hadla ma jirin laakiin markaad war been abuuraa samaysid ama aad samaysid wax u dhow waxaa helaysaa intaasoo kun oo qof ayaa helaysaa marka aniga waxaan aaminsanahay dadka soomaalida ayaaba iska rabta wax beenta ah haddana waxay noqotay wax ganacsi ah waxaa weeyaan kelig heshid waaye ama warkaad kumanaan kun oo qof aha akhristaan marka dadka soomaalida ayaa waxaas leeyahaaba dhaqankaasay sii qabatay mayaan wixii wanaagsanaayo dhan lama rabo oo dadka soomaalida waxaa moodaaba inay iska hilmaameenba diinta islaamka oo iska hilmaameen waxyaabihii uu ilaahay na faray gaar ahaan rabitaanka ama joojinta been abuurka ama beenta waxa la yidhaahdo marka aniga waxaan dhihi lahaa dadka soomaalida in ay ogaadaan in aan lagu faa'iideen been abuur wax la yidhaahdo adduun iyo aakhiro waatahay xusaad maxamuud yuusuf culsow
adaa mahadsan dhammaan dhegaystayaasha himilo iyo waraasi qiimaha la naga qaadisid horta marka la yihahdo been marka la yihahdo horta kow maxay jebinaysaa principalka oo niyuska ama warka ama mawduuca la jeedinayo oo arrin muhiim ah authority kasoo horjeedaa oo beena marka labaad diiniyan ma ku habboona inuu micnaha beenna sheego oo ah nabiga alayhi salatu salam waxaa jira xadiis u dhahayo qof muslimka waa zinaysta waxbuu dili karaa waxbuu xadi karaa laakiin been ma sheego sacdaynaysaa marka mid kale beenta marka aad sheegto waxay keenaysaa cawaaqib cawaaqibka ay keentana mas-uuliyadda adaa qaadanaya masalan qofka waxaa la yidhaha haddii wax xumaan ujeedayna ujeedayana ajarkeeda wuxuu leeyahay sawaabkeeda u leeyahay haddii uu micnaha khayr fiican ujeedayna wuxuu leeyahay sawaabteeda u leeyahay marka mar walbo qofka biniaadamka ah uu been ka sheekeeyo ama been uu sameeyo saamaynta ay ku yeelato ama waxa ay fidnada ay kiciso ay samayso dhib weynay keentaa marka xagga nidaamka warsamaynta ama waxshiyajeedinta xagga saxaafadda ah waxay jebinaysaa mid ka mid ah mabaadi'da aasaasi u ah warka oo ah runta tan labaad xagga diiniyan marka la qofka markuu inaa been sheego wuxuu uu noqonaya qof aan la aamini karin waxayna ka mid tahay calaamata munaafiq ah oo la yihahdo haddii qofka uu sheekeynayo been uu sheegaa haddii la aamino uu qiyaameeyaa taasoo micna iyo mid kale marka mar walba waxaa muhiim ah in qofka bini aadamka ah marka uu ka shaqeynaya minad uu leeyahay waxaa la yihahdo gutol responsibility ama mas-uuliyad guud oo ah in wax uu ka hadlaayo oo ku saleeya runta si runta ay dhaqan marar badan ayaa dhacdo in ay dadka ay sameeyaan warar been ah badana ay ka dhacdaa in oo wax ku qoraan war been ah oo liidkiisa uu been yahay laakiin ay ka doonayaan keliya commentist ama in keli lagu siiyo oo la gal gudaheeda oo markaa la arkaysa qaarkood marka keli gudaha marka aada wixii agu tagayn marka beentu saddex arrimoodba xagga saxaafadda xagga diiniinta xagga akhlaaqiyaadka ama xagga oo micnaha bulshada wax weyn ayay dhimaysaa waad keenaysaa waa tahay warbaahinta soomaalida marka aan ka hadlayno midda maqalka ama la daawado miyay jiri karaan been abuuro la baahiyey oo maadaama awariyaal tihiin saameynna yeelatay ama dadku inta qaateen ee saameyn ku yeelatay jawaabtu hadday tahay haa tusaalooyin ma bixin karnaa cabdinaasir asiinaya waa maasan tahay horta aniga t v kama shaqayn laakiin hadda warbaahinta waxaaba ka midaba social mediaha ka mid a waa dhibaatada ugu daran anybody qof kasta oo soomaaliya oo wax qori kara ama hadli kara wuxuu samaysta idaacadu isagu leeyahay il waxa laga idaacadu station lahaydoo dadka dadka ka shaqeeya la yaqiin dadka lahaa la yaqiin laakiin hadda qof kasta oo bar facebook leh ama bar twitter leh ama bar instagram leh wuxuu leeyahay idaacadiisu leeyahay wax alla wuxuu kusoo dhaco meesha ka sheegaa waxa uu meesha ka sheegaana waxay noqon karaan wax alle wax walba iska sheegaa marka qof idaacad iskale isaga oo aan wax teeftira lahayn oo wax mas-uuliyada lahayn wax walba iska sheegi karaa salaad kasoo qaado kale anada calanka shaqey jiraan fikir la jiray inagoon been sheegin ayaa waxa saana saameysay wariyeen naga mid ah been lagu eeday inuu sheegay waxaa dhacday xilligii dagaalkii maxkamadaha 2006dii ayaa waxaa dagaalamay nimanka hoggaamiye ku-xidada iyo maxkamadihii marka c c waxaa ka dhacay dagaal aan caadi ahayn ka dhacay nin ka mid a marka hogaamiyaashii maxkamadaha islaamka ayaa waxaa lagu dilay c c markii la dilay maxkamadihii way arkeen ninkii in la dilay waxaa la yidhi ninkii odaga ahaa meesha lagu dilay see la yeelaa waxaa la kiciyey hubkii ugu weynaa ay isticmaaleen way soo qaateen marka ninka meydkiisii saxaafaddu marka waxay ogeyd ninkii meesha lagu dilay ninkii idaacaddan ka shaqaynayey ayaa b b c wareys la yeelatay markaasu wuxuu yidhi hebel hebel hebel meeshaa lagu dilay meydkiisna meeshuu yaallaa de wixii ka dhacwaa la ogaaba lix saacna lasoo weerar annaga dhan weliba fiir idaacaddana lagama sii dayn laakiin idaacad b b c laga lakin waxaana laku eedeeyey weriye idiin shaqeeya ayaa b b c wareysi siiyey marka maxaa u malaynaysaa marka wax kale marka oo istiishka uu sheego hadda kor kale waxaa dhacdoo kale isla waqtigaas laba kun iyo dobadii annagoo bakaar degan ayaa wariyaasha oo aragtay waxaa lagu qasbaa riboodka riboodka la qasbo ee le qofka waraa lagaa rabaa dhibaatadu keenay ka mid taha waxaa le subax kastana waraa lagaa rabaa duhri walbana waraa lagaa rabaa marka ninkii wuxuu ku qasban yahay inuu war raadiyo marka inuu war raadiyo mararka qaar waxay ku qasbaysa inuu been sheego wuxuu wacday daduu wacday isbartime degan isbartime markaas etoobiyaana haystay gubtana waxaa haystay maxkamadaha haystay marka maxkamadda marka waxay sameeyeen jid kasta waa la gooyey marka wuxuu yidhi saaka ciidamada etoobiyaanka waxay ka baxeen isfartiibada ilaa iyo gubta ilaa iyo ciise cabdi ayay dagaal ku qabsadeen maxkamaday waa is horsadeen dadaa meesha looga tegey dadkii jidcadayaashaas joogay caawayaal maxaa dhacay idaacaddina markii waa ka baxay nimankii la soo xilay ah waxa la soo xiray dhammaan askartii meeshaas difaac ugu jirto dhan tutti wax la wixii shaab meesha ugu jiray maxkamadda dhan waa la soo wada xiraa annaga ma ogin hadhow la iswarsaday war maxaa dhacay waaye waxaa dhacay waaye dee meeshaan uga tagnay in la waardilaya waaba la qabsadaba yaa qabsaday etoobiyaana qabsaday wixii waa la baaray wax ka jira male nimankii markii la soo daayey iyagoo reer idaacadana uga yimaadeen maxaa dhacay waaye saaka idaacadda warkaas laga sheegay in la qabsado gubta gubtana annaga difaac uga jirna deerka mas-uuliyad daraan samayna wixii ka dhacwaa la ogaa ilaa mas-uuliyiinta maxkamadaha dadkii ugu sarreeyey inaan la hadalno la fadhiisana moogiye maalinkaas waxaan geli waxaan geli karnay khataraan geli karnay marka been la sheego waxay leedahay dhibaato leedahay cawaaqib leedahay waxaa ka dhalan karta colaad waxaa ka dhalan karta cuqdad waxaa ka dhalan karta dagaal aan dhammaana ka dhalan kara waxaasoo dhanna waa wax u baahan in marka hore laga fiirsado intaadan fiirsan fatabayanu iska caddee warka adiga haddii jaakum faasiqu binabayn fatabayanu iska caddee wax adiga marka warka lagu khabar lagu keeno nin sheega mataqaanidi iska hubi wax soorsiga bad adiga markaa wax maqasho soorsigana bad haddii soorsiga la badsado waxaan aaminsanahay in wax badan laga bixi doono waa maasanta
waa tahay inta cabdinaasir uu tusaalena siiyey ku daray maa jiro haye ustaad bismi illaahi raxmaan raxiim markii la yidhahdo telefishinka waxaa ka hadlaysay muuqaal ahaan ama laga sii dayi kara waxba been abuura ama been ah inta badan waa la jeli karaa waxaa la yidhaha jalliin la yidhaahdo wixii yaa laleeyahay qofkaas inuu waxaas kasoo jeli wax barnaamij ka sameyn karta oo jalliin ah oo been abuur ah tusaale waagii maxaakiimta waxay xidheen xarumihii dumarka isku qurxiyaan marka yar oo u shaqaynayay sheeg wakaalada warar u shaqayna telefishin oo dibadda ah ayaa waxaa la yidhi niyo barnaamijkaasaan u baahannahay ma soo jeli kartaa gabar nin maxaakiimta ka tirsan oo garbaash la dhacay wadhaay maxaa u furta meeshaan qof kale iska dhigayaan wixii marka marka waxaa weeyaan telefishin markay tahay waa la jeli karaa barnaamijkaas hase yeeshee yarkaasi asoo dhowraaya dhaqanka iyo diinta iyo usluubta ummadda soomaaliyeed ayuu diiday inuu barnaamijkaas sameeyo marka telefishin waa laga sii dayi karaa iyadoo la jirayo waxaas oo been abuurka ah siyaasadda warbaahinta ama markii laga hadlaayo nidaamyada caadiga ee siyaasadda ay leedahay meediyaha uu leeyahay tusaale ahaan haddii si idaacadda ama tv-ga ama wargeyska uu xisbi leeyahay siyaasadda xisbigu ka shaqeynaya sida caadiga ah la yaqaano ama koox gaar ay leedahay haddii laga yaabo ama inay sameeyaan been abuur oo kale iyada oo la fiirinayo maslaxadda xisbiga ama markaas qolada ay u shaqeynayaan waxaan siinayaa ustad culisow ka waran arrintaasoo kale iyadoo maslaxadda la fiirinayo ururka ama xisbiga iskale siyaasadda in been abuur la sameeyo oo kale wallaahi run ahantii marka oo idaacad ama t v ama journaal ay hadlayaan badanaa waxaa la sameeyaa idaacadda b b c da oo kale markay war qorto oo warkaas oo dhammaado hoosta way ku qortaa waxaa meesha ku qorani mas-uulka ma aha b b c da waxay qaas ku tahay arti qofkaas sidoo kale markii oo t v-ga uu cadaynayo ama journaalka uu qoraayo waxaa loo baahan yahay inuu iska beryeelo ama iska fogeeyo sida uu gudbinayo xisbiga isticmaalka u isticmaalaya propaganda iyo beenna dhibaato oo xisbiga soo laabanaysa ay noqonayaan waayo been been sida waxaa la been raad ma lah beenta dee raad lahayn sida waxay ku fiican tahay wax marka la sheegayo inay sun run ku salaysan yihiin runtu way qaraar tahay laakiin dhibaato ma keento badanaa laakiin badanaa markii oo oo aad been abuur samayso waxaa hubaal ah beentaas goori goorta habeen soo laabato marka maalin dhaweed ayaa waxaan dhegeysanayay waxaan hadlayay waxaan maqlayay madaxweynaha maraykanka la toban kun ilaa toban kun iyo saddex boqol oo laayo sheegaa la yidhi marka adiga haddii adaa been sheegto mar rabo dadaa kugu mufokoska wax keliya raadinayaan in mawduucaas aa ka hadashay been aa ka sheegtay marka haddii oo beentaas ay muddo qaato marka dambe waxay noqotaa reality dad waxaa jira muddo markay been sheegaan oo kale in labaatan sano toban sano kabacdi ay kusoo baxdo kabacdina loo loo daracdo marka mar walbaba beenta waa xagga oo oo akhlaaqiyaadka iyo xagga oo mabaadi'da iyo xagga diinta midna kuma habboon marka beenta dhibaatooyin ay keentaa umaasan tahay waa master firdaws culus waa ku raacsanahay marka marka xisbi uu joornaal leeyahay ama t v leeyahay horta been qayaxan way adagta way way soo laabaneen laakiin wuxuu sameeyaa waxyaabaha yararka ay sameeyaan ama waxyaabay ku fiican yihiin ayuu wuxuu ka dhigaa waxaan weligeeda anagoo kale la maqal macnaha wuu ka badbadiyaa macnaha eventiga ay sameeyeen ayuu wuxuu ka badbadiyaa si dadku qaar ay u dhahaan war waxa kani waa aqlagal maaha laakiin hadduu been sheego taasna way iska bannaan tahay inuu xisbigu de isbumbuuniyo uu yidhaha waxaanan qabanaynaa waxaanan qabanaynaa waxaanan qabanaynaa waxaas xisbi kale ma sameeyo ama waxaas hebel hebel ma sameeyo taas iska cadi laakiin hadduu been sheego waa problem arrinta kale oo waaragtoo kale wariyaasha oo kale waxaa loo diraa meelo dagaal ka socdaan oo kale ayaa loo diraa hadda kale soomaaliya oo kale markii la dagaalamayso oo kale etoobiya ama etoobiya markii soomaaliya la dagaalamayso oo kale wariyaha soomaaliga ah ee ciidanka la socda micnaha inta badan suu doona uma hadli karo waxaan ka wadaa oo kale soomaaliya weliba waa iska waddan maskiin oo iska daayay markii dagaalka ciraaq lagu soo qaado oo kale ciidamada ingiriiska oo kale wariyaala la socday b b c da ciidamada maraykanka wariyaala la socday c n n iyo a b c iyo u c ayaa la socday macnaha sida ay waaqiciga meesha ka jira ma u hadli karaan iyagoo dhowraya sharafta ciidankooda iyo dalkooda therefore waxay inta badan ilbax waxay ku yihiin marka nooga ilbaxsan yihiin in wariyahaas la soo diray oo laga yaabay warqadda markuu diraya warka in la yidhahdo riboodkaaga keen oo la fiiriyo la yidhahdo this gore kan kan waad diri kartaa markii ay station weyna ku dhacdo waxay leeyihiin waxaan ka cur daarana wariyahaas warkiisu waa xadidan yahay waana waa lagu maldaha macnaha macnaha wariyahaas xor maaha waa macnaheedu laakiin annagu ma naqaan xortii iyo xorla'aantii ma kala naqano laakiin si kastaba hatee in been la sheego waxay dhaawacaysaa hadda ka soo qaado kale soomaaliya oo kale waxaan leenahay hadda xamar oo kale efamiyo badan ayaa la iskaraysan oo rejistraysan dowladda ay aqoonsantaa t v da iskaba waa badan yihin ayagana toban dhowr iyo toban waa dhan yihin marka waa la is yaqaanaa idaacadaha qaar waxaa jira mar haddii la dhegaysto ay wax ka sheega la yidhahdo iga jooji macnaha maxaa la arkay waxaa la arkay weriyaheeda oo war diraya meel aan waxba ka jirin xiisad ka abuuraa marka lagu arko adoo xiisad abuuraya iska daa adig iyo xataa waxay noqonaysa idaacadaada inay dhaawacday noqonay ama stationkaaga inay dhaawacday noqonay marka si kasta laatee been been raad male somalia tirahda riwaayad kale somalia waxay jiraan beenay waa run hale beenay waa run been kasta sheeg markii run la arko waxba kama jiraan marka mihnada saxaafadda waxaan qabaa inaan lagu cayaarin oo aan been laga sheegin xaqiiqatan beentii waxyaabaha sheegayna waxaa ka mid ah oo ugu soo horreeyaba waxaa ka mid ah soomaaliya annaga haddaan nahay melihin adkaysi aan warka ku sugno oon ugu dhuuxno oo aan soorsi badan ku ogaano melihin idaacad kasta maadaama idaacadii farihi ka bateen efm farihi ka bateen ay idaacad waxaas leedahay yaan warka lagaga hormarin dhacduu maqlayaa qofka ugu horeyso ugu sheego ushee waxa laga yaaba qofkii muraadka ka lahaa inay waxaan beenta la faafiyaba inuu dadku ugu soo hormaro kira waxaas waxay maanta wax ka dhaceen xamaroyni ka dhaceen wixii aad iska qaadanaysa marka adiga laakiin inaad inaad soorsi badan leedahay oo wax noobisa loo baahan yahay waxaa jirta maamaha ingiriisa oo dhahaysa intaad noqo lahayd ka ugu horeeya beenta sheega noqo ka ugu dambeeya oo runta sheega marka annaguna intaas aan dulqaadan waa maasanta
aniga dad islaanaa nahay sida ay xisbiyada oo maraykan ka dhisan iyo ingiriiska iyo aflagaadada aada u faraha badan caayada iyo been abuurka iyo waxyaabaha la isku samaynayo dariiqaas waxaa weeyaan ii sheeg maadaama islaan nahay waa naga xaaraan marka xisbi aad tahay haddaa ku dayatay nimankaas oo dimuqraadiyadda iyo xuquuqul insaanka iyo waxyaabahaas marwal ku warsiyooda anigu ma nihin marka dad islaanaa nahay waa in aan mar walba aan dhowrnaa dhaqanka iyo islaamnimada iyo isheeg iyo wanaagga diinta islaamka waayo wadamadaas waxay naga dhaadhicinayaan dhaqankoodii naga dhaadhicinayaan oo ah in shaksi loo gafo in shaksi been abur lagu sameeyo gurigiisa iyo familkiisa loo dhaco fadaxooyinkiisa marka ama wixii ceebaa uu leeyahay laakiin anaga marka inaa waxaan ka digayaa xisbiyada wadanka ka jira ama ha- ha furtaan idaacado ama wargees ha yeeshaan inaan ku daqan dhaqanka reer galbeedka waa tahay ustaad cabdinaasir waxaan rabaa inaan hadalkaaga wax ka dhex bixiyo marka uu jiro hadal sax ah ama hitiska saxda uu jiro dhacdo dhac saxa dhacday sawiriyaasha dhacdada in ayada laga sheekeeyo in aanan aragtideeda ku darsado iyo dadka isku qaldaan ka warran haddii aan warbixin aan sameeyo warbixinta aan sameeyo like haddana buunbuuninta ay tahay xaggayga odo wariyaha waa waa de waa waa arrin kale waa ada waxa laga rabaa mar dis waxaan horta waa news waa waa war waa warku faallo ma galo laakiin faallo markaad diyaarinayso articalka markaad diyaarinayso warka maanta dhaca waxaad ku leedahay inaad ka diyaariso article ama faallo aad ka diyaariso faalladaas opinionkaaga ama ra'yigaaga waad ku dari kartaa sida xalku yahay adoo fiirinaya dhinacyo badan aqoonyahanka iyo indheergaradka iyo siyaasiyiinta sidii kale aaminsan yihiin markaa fiiriso ood soo xooriso haddii wax warbixinta ama faallo tahay aragtidaada waad ku dari kartaa aragtidaada haddaad doonto adugu waxaad u heli kartaa qolo meel joogta u heli kartaa laakiin waxaa la dhihi karaa hadhow lama laha hebel ugu heliya lacna waxaa la leeyahay aragtida iidle markuu ka faaloonaya warkaas wuxuu aragtidaas wuxuu bixiyay saas ama waxaan haddii saa la yaalo waxaa ka iman kara cawaaqabkaas cawaaqabkaas ama haddii waxaan la sameeyo waxaa ka dhalan kara faa'iidada faa'iidadaas adoo tusaale usoo qaadanaya wax hore u dhaco kale laakiin hadduu nuyuus yahay war waa war waay war kuma galo isagu ma galo eh, faallo kale ma galo ama aragtidaada mus- ma ka dhex muuqan karto laakiin markaad faallo diyaarinayso ama article diyaarinayso waa qasab in faalladaadu ay ay ku- aragtidaadu ay ku jirtaa meeshaas wax ceebana ma laha mana la isku ceebiyo ustaad amiin maxaa raacinaysaa ii sheeg een, waxaan ku dari lahaa een, warka markii oo uu xarunta u soo gaaro waxa weeyaan la tashi badan in la sameeyo dhacdo aad u qaa- qaadan karto inay run tahay ayaa been kugu noqon karta hadda tus- ee, tusaale een, sanadkii laba kun iyo saddexdii ama laba kun labadii inay taan u malaynahay ayaa b b c da la wacay waxaa la yidhi lix imaam ayaa lagu dilay masjid ku yaalla magaalada muqdisho isgaarsiintana waa iska yareed ee, xiriirkuna waa yaraa b b c du waa weerartay dad badan ay soo wacday hebelaa la soo wacday yuusuf garaadna tabaftira ka ahaa marka waa la fariista marka war maxaa warkan ka yeelnaa waa war muhiim ah lix imaamaa la dilay maxaa la sameeyaa waa laba doodayo hal la wacaalay hal dad basada b b c dadka waaweynaa laisugu wacay miiskaa laisugu yimid ilaa amarkaas ninaa wuxuu yidhi een, war lix imaan masaajid keliya goorma isugu yimaadaan masaajidka hal imaam inuu leeyahay marka waxa weeyaan ii sheeg warka in la hubiyo inay been tahay waayo nin kasta ilaahay ka hadalsiiyey oo yidhi nin lix imaam masaajid kuma imaan kartee yaa hal imaamaa la ogaaye markaasaa idhi war waa sax waa warkaas warkiina beenu noqde marka fikirka in warka la badsado warka been abuurkiisa taxadirkiisa iyo in dhacdadaasi aad looga baraandugo waa wax muhiim ah Een, waxaan ku darayaa niyuska marka laga hadlaayo waa diis waxaa ka mid ah marka warka aad hesho waxaa ku- waxaa lagu leeyahay hubi jak aan jak aan jak saddex jeer hubi marka afraad daay Ee, waxaa kaloo la raba waxaa waaye een, niyuska muhiimadda waxay tahay kale inaadan wax oo ahaa- wax oo- wax warka wax oo ahaa aada ka badinin intuu ahaana aad ka yaraynin oo sidii ha u sheegtaa minaha imbershality aad muujisaa dhexdhexaadnimo muujisaa ilaa warka mabaadi uu leeyahay oo 5 w h ka aad buuxisaa aad jaka jakaraysaa adan aad jakaraysaa aad jakaraysaa laakiin muhiimadda ay tahay wadaa la sheegaayo sheeg maa mahe ujeeddada waxay tahay warkaasi marka aad dayso cawaaqibka oo ka dhalanaa warkaas muxuu yahay horta waa inaad ka fikirtaa mise dagaal qabiila dhacay waa la isdagaalay waxaa tiri qabiilkaas een, qabiilka qabiilka isku dileen intaas ka dileen qabiilka kale ayaa adigoo oo oo- oo kama tiri ayaa isku diyaarinaya oo hub badan qaata oo kusii duulaya meesha cawaaqibkii ma hadday dagaal- qabiilkaas intuu dagaalka qaado uu tago damaja halaayo adiga ayaa keentay inaad buubuuniso oo sheegto marka caawa mar walbaba waxaa waaye waa tixgelin la-aanta mabaadi'da een, diineed iyo mabaadi'da warbaahineed oo laga talaabsado ayaa keenta in qofka in lagu sameeyo waxyaala xadgudub ah marka mar walba waxaa loo baahan yahay mas-uuliyad in wariyaha ama qof saxafiga iska saaro in warka uu sheegaayo uu meel yeeshaa badanaa waxaa laga hadlaa warka marka aad sheegtaan waxaa lagu leeyahay caddayntiisa aawe waxyaala badan karka maxaa ka mid a masalan qof aa wax ku sheegtay shuruuc qaba defamation aa ku qabanayo label aa ku qabanayo slender aa ku qabanayo waxay muhiimad- muhiimadda waxaa ka mid ah adiga mar walba waxaa mas-uul ka saaran tahay laba arrimood ah in warka aad sheegto uu noqdo run oo adiga aanfaaga baashid labo inay sessionka bilaas saddex in bulshadii aysan saamayn ku yeelan waa mahadsantah idaacadda himilo boqol laba dhibic shan megahertis ayaad naga dhagaysanaysaan barnaamijka kaswadaag ayaan gudaha uga jirnaa waxaana toddobaadkan kaga hadlaynaa sida been abuurka warbaahinta uu u dhaawici karo kalsoonida dadweynaha martida inala fadhisa cabdinaasir xirsi iidle maxamuud yuusuf culusow iyo amiin yuusuf khasaaro waanu isku soo laaban doonaa balse markan Ooh, كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة xarumaha dhaqan celinta alabraar ruuxii dhaqan wareeree xumaha ku dhiirado wuxuu dhoortaa aysan jirin oo dhambayaasha daroogada ku dhuuqaya dhakab dhakab xarumaha dhaqan celinta al abraar baa dhab ugu istaago dhaqan celin dhammaystiran u diyaarshay dhaqso u geeya dhexal weeye tacliintu iyo dhigaal aan dhammaanay ruuxii dhinac maro oo dheeldheel iyo dhalanteed u qaataa oo micnaheeda aad u dhuuxin xarumaha dhaqan celinta ee alabraar baa dhab uga dhaadhicinayo dhammaanteed u dhigayee dhaqso u geeya dhaganugeel ruuxii laga waayey waalidkii ku dhaqan xumaada oo dhawaaqay dhibsanayaan dhalaar kastaa ku dhahaya yaaqay hanagu qaylinano xarumaha dhaqan celinta al abraar baa dhexda u xirto dhaqan celin dhammaystiran u diyaariyey dhaqso u geeya xarumaha dhaqan celinta labraar waxay diyaar kuula yihiin dhaqan celinta dadka waaweyn rag iyo dumar dhaqan celinta carruurta wiilal iyo gabdho iyagoo baraya qur-aanka axaadiista towxiidka fiqiga culumta shareecada iyo tarbiyada islaamka xarumaha labraar waxay dhaqan celinayaan caasi waalidiinka kuwa waxbarashada ka seegseega iyo dadka isticmaala maandooriyaha xarumuhu waxay leeyihiin goobo jiif wacan oo nadaafadooda laga taxadaray iyo cunno isku dheelatiran waxaa halkaas diyaarku ugu ah doctor aadan sunni oo u kuurgelaya afar iyo labaatanka saacba xaaladaha caafimaad ee dadka loo samaynayo dhaqan celinta waa dhakhtar ku xeel dheer sida la isugu daweeyo dhirta xarumaha alabraar waxa ay gooni leeyihiin dhaqan celinta gabdhaha da' kasta waxaana heegan ku ah haween loo carbiyey dhaqan celinta iyo waxbaridda gabdhaha xarunta koowaad ee dhaqan celinta wiilasha ee alabraar waxay ku taallaa deegaanka siinka dheer gaar ahaan xaafadda alxayaad agagarka isbitaalka fiqi kasoo horjeedka masaajidka dabaqa ah xarunta labaad ee dhaqan celinta wiilasha alabraar waxay ku taallaa deegaanka ceelasha biyaha dhabarka dambe ee shirkadda hormuud agagaarka ateenada samafon xarunta saddexaad ee dhaqan celinta wiilasha ee alabraar waxay ku taallaa xaafadda shirkore agagarka sargaduuda halka xarunta dhaqan celinta gabdhaha alabraar ay ku taalo deegaanka ceelasha biyaha gaar ahaan inta u dhexaysa quraca dhimbil iyo qoorsuul nawaaxiga iskuulka ibnu quseyma wixii faahfaahin intaa dheer fadlan kala xiriir telefoon nambarada kale ah eber lix hal shan afartan iyo labo afartan soddon iyo lix eber lix hal labo eber eber afartan iyo saddex lixdan iyo kow eber lix hal saddex labaatan iyo labo labaatan iyo saddex konton iyo labo iyo eber lix hal saddex labaatan iyo labo labaatan iyo saddex konton iyo saddex al abraar كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة ogeysiis ogeysiis xarunta daweynta iyo qalliinka indhaha dhagaha iyo maqaarka ee saacid waxay ku wargelinaysaa dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo macaamiisha gaarka in xaruntu ku diyaarisay qalliin indhafiiqis oo lagu gelinayo baliil casriya waxaa kaloo aad ka heli kartaa saacid i and ear center kombyutar casriya oo lagu baarayo cudurrada indhaha sida cabirka dareenwadayaasha indhaha cabirka biyaha indhaha gala sixidda aragga iyo dhammaan cudurrada ku dhaca indhaha iyo dhagaha sidoo kale waxaad ka helaysaa okiyaalaha aragga kuwa xaragada nuuc kasta iyo qalabka dadka dhagaha jiga muddo kooban qalliinka indhafiiqistu waa lacag la-aan isdiiwaangelintu waxay ka socotaa xarunta daweynta indhaha dhagaha cunaha iyo sanka ee saacid qaybteeda koowaad oo ku taala bakaaraha waddada horumarta dabaqa maalintaajir kasoo horjeedka dabaqa tagno ee isgoodska sarifyaraha qaybta labaad ee xarunta saacid waxay ku taallaa kilomitir for isgoodska taleex kasoo horjeedka premier bank wixii faahfaahin intaa dheer fadlan kala xiriir telefoon nambarada eber lix hal shan konton iyo afar siddeetan iyo toddobo lixdan eber lix hal shan sagaashan iyo sagaal sagaashan iyo shan siddeetan iyo siddeed ama eber lix hal shan siddeetan iyo siddeed siddeetan iyo sagaal afartan iyo afar fiiro gaara maalinta arbacada fiisatada ilmaha yaryar iyo ardaydu waa lacag la-aan raaxada dunidu waa naftii cid kastoona maqlaysay aan runta caadka ka qaadne codta oona dhegaysta caliyaala hosbitaal casrigan la marayo isagaa u cajiibsan calashaan u sarreeya cisbitaalada camiran caasimadda dalkeenna bukaankii cadibnaa hadduu malah ka caynto dakhtarkii caawinaya caliyaalo waa ku diyaare cid walbay la xiriir bukaan ciseynta cilmi ku-daweynta calashaan garabsiinta waa cisbitaal ku caanee la xiriira caliyaale calyaala hosbitaal waxaa ka howlgala dhakhtarka cudurrada guud dhakhtarka cudurrada haweenka dhakhtarka cunaha dhagaha iyo sanka iyo dhakhtarka daweeye cudurrada ku dhaca uurku jirta oo isticmaalaya kumbiyuutarka uurku jirta ee ultrasound calyaal agabkiisu waa wada casri waxaana ka mid ah ultrasound c b c iyo weliba baya kamistri raajiya casriya iyo farmashiye ay taallo dawas tayo sare leh calyaale waxa uu caan ku yahay shaybaar tayo leh iyadoo uu ka howlgalo shaybaariste khabiir ah oo ka soo shaqeeyey shaybaarkii dhexe ee cira weyne isbitaalka calyaale waxa uu leeyahay qayb bukaan jiif sidoo kale waxa uu leeyahay isbitaalku umulis afar labaatanka saac u diyaara umulinta haweenka uur kale calyaale hospital waxa uu ku yaalaa dhanka waqooyi isgeeska sanca ama wixii farinta dheer waxaad kala xiriirtaa eber dhexal shan konton soddon iyo labo toddobaatan iyo saddex ama eber lix sagaal sagaal sagaashan iyo lix toban iyo sagaal soddon iyo toddobo
waa tahay isku soo noqod wanaagsan aan dib ugu laabto martida barnaamijka arrintan oo oo macnaha boomboninta waxyaaba loo yaqaano kale iyadoo dhibaata aysan jirin ayaa haddana wax yar oo tiraahdo ayaa waxay abuuri karaan conflict ama wareer jahwareer ka soqoda kale ee, dagaalaa dhacay waxaa tidhi dagaal colos wa- sifada loo yeelaa macnaha dagaal culus oo ka dhacay magaalada muqdisho dagaalkii cuslaa micnaa marka dagaalkii cuslaa sheegtay ayaad waxaad faahfaahinta markaa gashay ayaa waxaad tidhi eh, dagaalkaas waxaa ku dhimatay laba qof waxaana ku dhacmay afar kale marka ninkii soomaalidu waa kala dhaqan ninka reer xamarka oo kale markuu maqlo laba qof aa la dilay madaxu gacan saarana ashhadu an laa ilaaha illa leh macnaha labada qof waxay la tahay wax weyn laakiin ninka reer muduga marka la- uu dagaal culusna aad tiri uu yidha aad tiraa laba qofaa ku dhimatay wuxuu leeyahay war waxaan muwaaliga marka waxaa dhibaato ah adiga dagaalaa dhaca taagna adiga hadhowna waxaa sheegtay in laba dhimatay laba dhaawactay hadduu rabo wax weyn ha u qaato hadduu rabo wax yar ha u qaato laakiin adu ha sifada aa u yeelayso dagaal xoogan iyo dagaal qaraar iyo dagaal waa dagaal moogta adiga dagaal macaan ma jiro adugu macaankaaga iyo qaraarkaaga iyo culeyskaaga iyo adugu mahodna ho yeelina adiga dagaalaa dhacay tiraahda intaasaa saaca u socday af- intaas ku dhiman intaas ku dhaawacantay ninkii marka afarta qof ama labada qof ay la weyntaana ha la weynaato ninkii la yaraatana ha la yaraato waa tahay waxaan usoo laabanaynaa meediyaha tooska markaan kasoo gudbino baraha bulshada warbaahinta bulshada ay adeegsato intee ayuu la egyahay been abuurka lagu faafiyo sidamiinaan siinaya baraha bulshada waa meesha ugu badan ee lagu faafiyo warka waxa weeyaan ma aha wakaalad maaha ma aha isha telefishin ma aha isheeg ee, em, ee, isheeg ee, wargeys Ee, waxa weeyaan waa qof shaqsi ah wuxuu faafinayo qofkaasna waxa weeyaan isheeg aad uu beentiisu badnaanaysaa qofuu qofuu xataa su-aal ka soo qaad war fiicana aad soo dhigtay war been abuuru ka sameynaya commentiskaada war been abuuru ka sameynaya marka waxa weya waa meelaha ugu badan ee hadda soomaalida ay aad ugu badato waxa weeyaan ii sheeg een, been abuurka oo isku dirnimada ee, beenta waxyaabahaasoo dhan welibana oo diinta islaamka inaga hor istaagaysay marka dadka iskuma malayaanba waxaan in dembi loogu qoraya hataa hataa markaas aad sii daysa warkaas ama youtube aad gelisid ama aad gelisid ii sheeg een, meelo kale oo barshaha bulshada ah warkaasaad inta uu aa ka dhimanayso ilaa yowma alqiyaamo oo kugu soconaa dembigeeda marka aniga waxaan ka digi lahaa in wararka beenta oo lagu faafinaya baraha bulshada la iska ilaaliyo waxaa weeyaan ummadda soomaaliyeed ayaan taa dhaqankaas u yeelatay welibana waa dhaqan aad u xun oo nagu soo kordhayo in war lagu raadiyo been abuur lagu raadiyo war lagu raadiyo qof bani aadana oo sharaf leh in lagu aflagaadeeyo Een, arrinta oo social mediaha waa horta uun waa wax ka dambeeyey markii ay abuurantay laba kun iyo afarti laba kun iyo lixdii oo youtube sameey loo afartay facebook la sameey Inst- iyo twitterka wanaha saamaynta ay leeyihiin waxay ka mid tahay adiga marka aad leedahay ilaa shan kun oo qof oo followers ku ah ama oo friends ku ah oo warka aad qorto barbaleen ka dhalina waxaa ka mid ah warkaasi ee, horta ee, xaqiiqdiisa qofka marka hore inay ku jahwareeraan ama cad abuurto hadda waxaa ka mid ahayd oo kale dhowr jeer laba habeen oo ka mid ah ayaa waxaan ku arkay een, baraba bulshada in soo dhigay dagaal aad lagu hoobtay oo ka dhacay magaalada muqdisho oo ka socda iminka waxaan dhahay Muqdi- aniga waxaan ku qoray marka commentan qor waxaan dhahay muqdishada aad sheegaysid muqdisho oo ku taala miya meer ee, meer maarska taala miya waxay tahay muqdisho aad sheegaysa anaga ab joognay xalay oo kale mar aan fiiriyo kale wuxuu dhahay muqdisho dagaal xoogan ayaa ka dhacay Ee, beelaha beelaaye beelaaye aad magac aan sheegaynin ayaa hobkooda oo qaatay oo isku diray waxaasi marka waxay kama jirtaa mas-uul darro marka hadda waxaa soo baxlay aad waxa loo magacaabo citizen journalship misal ninma qolo fadhiya laafta waa haystaa accesska internet waa haystaa wuxuu doona qoraa adiga waa qori kartaa mid- marka station wax qoro waa la abaara marka ama journal ahaad ama t v ahaad ama raadi ahaad waa la abaara laakiin markay adi qof bini aadan oo qol ku xiran oo- oo oo meel oo adduunyada ka joogo aadan ogeyn oo aabi numberkiisa aan control karin oo adi aad shaqo u lahayn facebookna oo shaqo u lahayn inuu inta war soo qoro oo warkaasna aad share ama u dhahdo ama like u dhahdo ama badan waxay dhahaan badanaa hadda ay dhahaan ee, like ii saar ee, ee, share ii saar adna wax kaama dhibto anna waxbay tartaa horta waxaa share saarist iyo waxaa like saarist inay ogaato waa la rabaa midda kale qofka bini aadanka marka wax qoraayo wariye ahaado qof caad ahaado waa intuu ka fikra waxaa mas-uuliyad iyo cawaaqib waxaa la jira waxaa la yidhahdaa marka mas-uuliyadda ee, aad adiga aad ka taxdirto abaa cawaaqibka aad fahmi kartaa hadda waxaa ka mid oo kale facebook marka zumberg wax soo rogeen waxyaalaha oo live-ka ah oo facebook lagu soo bandhigaya in la joojiyo waxyaalaha muuqaalada dadka gogo-ay ama dad qarax dilay ama in la joojiyo waxaad ka dhaatay new zealand markaad weer ka dhacay ninka australian konton ku dilay isagoo dilka wada ayuu konton ayuu live soo galay intaasoo kunaba aad daawatay laakiin marka dambe facebook ka baxday marka wax hadda adduunyada aad waxay ku doodaya waxaa la yidhaha citizen journalism soo baxayo oo ah social media wuxuu noqday idaacad yar oo guri ku xiran oo qof ama qofyaal ay samayn karaan oo saameyntooda leh oo intaasoo milyan ah timeka waa soo yareeyey space waa soo yareeyey masalan qof hadda war sheegaya australia yurub america asia afrikada geeskeeda kalaa laga maqlaa laakiin adiga mar walba waxaa waxaa aada loo qiimeynaa wax aad samaysay adaa mas-uuliyadda leh mana ku naqanaya certification aqoon darro waayo wax ku faraayo oo ah oo moral moral shakhsiyadeed oo ku faraayo ma jiro inaa waxa adiga been sheegto haddaa aqoonta xaafad lahdana inaad been sheegto wax ku faraayo ma leh haddii aa markaas aa fakatana waxaan aragtaa one day in lagu maxkamaday markaas waxaa jirta hadda marar badan oo dad badan oo facebook wax ku qoray wax sameeyey oo dambiil lagu soo ogey oo malaayiin door lagu xukumay waa maadsantaha isla taas annagoo ka ambaqaadayna ustaad amiin iyo ustaad maxamuud arrinta ay sheegan cabdinaasir warbaahinta bulshada adeegsata laftirkeeda waxaa isticmaala oo adeegsada saxafiyiin mararka qaarna qora warar aan sax ahayn ama qof ha ku ataagareeyaan oo ha ku weeraraano ama si kale ha usoo qoraan dhacdo aan jirin maxaa ugu wacan xaqiiqatan siyaabo kala duwan wacan waxaad arkaysaa kaas iska daa wuxuu isagu iskii u aaminsan yahay iska badaaba maanta meelaa loo dirayaa warowka keena warkii uu keenay markuu isteeshinka keeno waxaa leeyahay warkaan hebel hebel muxuu hebel hebel hadda saas iyo saas saasoo dhah waxaa leeyahay saas naga dhaaf saan codka mise meeshaan ka qaado idaacaddii saasuu ku baahina intii laga diiday wuxuu saaraa facebookiisu saaraa oo xaaraan waa lama ogola hadday waxaana sax yihiin idaacaddaa ka sheegi lahayd wax aan idaacadda loo ogolayn aduu see ku ogolaata haddii xataa aad samayso warkaas waxaa loo haystaa idaacaddiis diisa loo haystaa sababta waxa loo haystaa ninka weriyahu idaacaddu ka shaqeeya loo haystaa sababta waxay tahay warkan idaacadda waa la keenay haddii warkan uu wada saxya waa la qaada lahaa haddii wixii marka ay ka tagto idaacaddu aad adugu facebooka uga isticmaasho micnaheedu waxay ku turjumaysaa idaacaddii haqa inkastoo idaacaddu aysan war shaqo kulayn haddana waa loo ganaaxi karaa shaqada waa loogu jooji karaa waa lagu waa lagu ciqaabi karaa cali karaa waxaan annaga ma anaadin diis annagan siyaasaddeeda ka turjumaysa adig hebel hebel wuxuu ka shaqeeya idaacad hebel therefore markii la arko warka uu facebook soo saaro automatically dadkii waxay u qaadanayaan warkaas inuu idaacadda ka baxay aan kaa dhexgala cabdinaasir marka laga hadlaayo barta facebooka waxaa yara bidhaamisaa siyaasadda qolada aan u shaqeyna ama xarunta aan u shaqeyna iyo aniga akoonkayga facebooka farqiga udhexeeya dadka qaar waxay dood ka keenaan wariyaasha akoonkan waa akoonkayga waxarbaa ku baafin karaa meesha aan ka shaqeynaya siyaasadeeda iyo dhaqan gelinaya waa markaad ii dhibanay tahay markaad bannaanka ka tahay warbaahin aadan u shaqayn adoo meeshaad yartaa facebookaad aada xor u ah waxaad doontaa ka qori kartaa laakiin markaad station ka tirsan tahay maanta himidaa ka tirsan tahay wax alla waxaa sheegta boqolkiiba sagaashan waxaa loo aanaynaa inay siyaasadda himilo ka turjumayso himilo marka way kugu qabsan kartaa waxay kudhigi kartaa waxaan annaga ma aaminsanan see ugu soo qoyi kartaa facebooka ilaa wixii waxaad ka hadlaysaa fiir wax walga wara- waraad keentay markaa warkii keentay haddii warkana uu sax yahay idaacaddaa toos loogu wada daylahaa laakiin haddaysan aaminsanan la yidhaha wanaaggaan ka qaado xumaantaan ka dhaaf haddii xumaantii aad aaddo micnaheedu waxay tahay fardoosa himilay u shaqaysaa himilaa waxaan aaminsan marka waa lagu maxkamaday karaa waxaa kaloo kugu ciqaabi kara intaan maxkamadda la gaarin waxaa kugu maxkamaday karaa stationkii aad ka tirsan ama idaacadda ka tirsan ku- kugu maxkamaday karta sababta waxay tahay kama turjumayso aragtida idaacadda himilo waxan aad facebooka ka hortay marka si lawaaf- laysu- laysu waafajiyo waxaa laga rabaa waayo aad uga gamban weyday waxa idaacaddaadi uga gambata adiga inkastoo la yidhahdo environmentiga wuu ku saameynaa markaad tagto hadda adugu markaad tagtay eh, himilo tagto markaad tagtay waxaa laga yaabaa inay ku saamayso waxyaaba badan oodan xaafadaha ku samayn jirin ama xag ku samayn jirin marka ina xag ku samayso waxay ka tarjumaysaa siyaasadda himilo waa ku qabsad maba ka leexan kartidba wadda lagu jaxa waddadaana qaadaysaa ayada ayadaa laga raba inaa ku taagnaato mar walba laakiin haddaad ka leeleexato waa problem haddii lagugu eedeeyo beri waa lagu helaa arrintan kale oo iyadana eh, hadda ay ka hadlayaan saaxiibaday oo social media social media horta waa dhib badan yahay waa qof saan hore usoo sheegay waa qof macnaha raadiya iskale waa lama xadidi karo waxa uu intaa u sheegayaan waxay tahay waxaan wuxuu ogyahay inaan la aqooni ogyahay laakiin maalin maalin tahay adduunku waa las ogyahay laakiin soomaaliya weli maadaama ay weli foodadii aan ka soo baxayno oo aan soo hagaagayno marrow qof kasta akoontiisa waa la ogaa- waa la ogaa doonaa waxaad arkaysaa eh, nacla ay ku yaale eh, sheer dhaha sheer dhaha wallahi inaan maanta waxba idin sheeg adinkaan fiiri beentu soo wada fiiri adinkaan kun sheer ka gaarin waxba idin sheegi maawley maanta dhan markaas markaas saas loogu taxan yahay sidii wadaad oo oo muxaadaro akhrina diiniya marka inuu wuxuu- marka dadka ha waxa marka waa la yaqaana marka waxaas dadka noocaas eh, waxaan dhihi lahaa ha laga digtana beentuna dee beenu reed malisaan hore u sheegaba sidoo kale ay sheeg een warbaahin aad ka tirsan tahay ayaa wixii ayada iska reebtay ayaa faafisay waxay la mid tahay adigoo dowladda ka tirsan oo dowladdii caynaya waxaa weeyaan taasay la mid tahay sababtoo ah dowladda aad ka tirsaneed haddii aad cayso ama aflagaadeysid waxaa weeyaan waxaa weeyaan khatar waaye marka waxaa lagaa rabaa adiga markaad af- dad aflagaadeynaysa inaad hay-addaas ama dowladdaas aad ka madax bannaan tahay oo bannaanka taagan tahay haddana waxaa kuu raacinaa in aysan beentu wanaagsanayn oo qofka bini'aadinka muslimka ah mar walba laga rabo inuu runta sheego waa waxa nebiga nagula dadaarmay waa waxa ilaahay uu diiday marka soomaalidana ilaa haddan ma fahamsana waxaa weeyaan aqoonta maa nagu yar ma garan karo iisheeg ummaddii ma ma aqwa garura ilaa hadda waxaan fahmi la'ahay war ummaddii maxay ku jeclaatay waxyaabaha xuunka ah maxay ku jeclaanaysaa waxyaabaha beenta ah waxyaabaha been abuurka ah iyo shaksi loo gafayo loo maalmo la caynayo la afrgaadeynayo waxyaabaha ilaa hadda iga dhaadhici laha waay wixii wanaagga wanaagsanaa waa la diiday waaweyan warbaahintu waxay u qaybsantaa saddex waa in war laga helo in dadka bulshada wacyigeliso ina ay tahay macallin marka intaasaa wa isku haysataa inay dadka maaweeliso intiiba haddaada ka tagtay waxa weyaan idaacaddaasi waxa weyaan iisheeg ciddhiga marka dambe aakhirkeena cid dhegeysanayso ma jirto horta waxaa leeyahadaa maxaa ku sababay tiri social media qofka inuu been qoro horta waxaa ku sababa hadda adigu waxaa barbeen ka dhashay waxa leeyahada caanaqo war marka caanaqa dhasheed waxyaala badan oo caanaqa badan oo inaa caanaqa taas masalanka soo qaada markii dhacdo malu dhacday oo kale weeriyi la xiray oo yidhi imtixaanka yaan hayaa lakama soo bandhigaayo hataa idaacadda waa garan weysay ninkan hadduu uusan idaacad ka dhexdhihin oo facebook isku dhahay inay dhahaan waxaani waxa qofkan uu sameeyey waa wax personalkiisa ah isaga ayaa shaqoola mas-uulsidaa qaada ma dhihin midda kale labaad waxaa waaye idaacadaha ama tviyada waxa la yidhahda itijaah siyaasi ah ama waxa la yidhahda editorial policy ma laha oo waxay ku wajahan yihiin lamaba yaqaanaba iyo dadka xukumo oo professional aan lahayn oo ownership ah ownershipka dadka ah waxaa waaye masalan waxbaa la keenaa wixii la keeno policy ma ka fiirinayo policy ma ka fiirinayo booliska ka fiirinaya wuxuu ka fiirinaa interesska iyo waxuu ka helaya iyo waxa la yidhaha wax sharooreysan yahay marka badanaa waxaa dhacda in mas-uuliyad la'aan kowdheh aqoon darro dadkii oo micnaha hadda masalan waxaa dhacday maal dhaweed in wasiirka warfaafinta uu shaqaale wasaaradda isku wacay wuxuu ku dhahay qof kasta oo ka shaqeeya wasaaradda oo wariye ka ah waxaan amar ku siinaa in bartiisa facebooka iyo baraha bulshada uu wax dowladda qof oo kaga shii karin qofna kufilagaadii karin dadka kale oo ka tirsan wasaaradda hoostaga oo mishaarka qaatan waxaan amarku siinaa dhah inay idaacad kale uga shaqayn karin taasi maxay keenaya marka asagay kusoo laabanaya mise wuxuu dhahay ma samayn karta u dhahay waxaa jirta waryaha badan oo idaacadaha privateka iyo tviyada privateka ah ruwaayada ka sameeya lacag ka qaata hadda asagii waxaa laga rabaa in mishaarkoodii oo saxo oo wax siiya waay midda kale markaa tidhaahde wariyo qof walbaba ah way la yaabeen marka meesha la sheega waxaa la wariyaasha way yaabeeno adiga facebook waxma ku sheegi kartid waxna kuma dhigi kartid badanaana marka tviyada ama jaraacyada meel ay qorayaan waxay sameeyaan wax ay qoraan waxay iska fogeeyaan waxay dhahaan warkani kama tarjumaya siyaasadda c n n-ka kama tarjumaya siyaasadda b b c da kama tarjumaya siyaasadda aljazeera wuxuu ka tarjumayaa siyaasadda qofka soo qoray hadda marka mas-uuliyadda waxay noqonaya marka oo qof hadda wasiirka uu dhaho meel lama tegi karo iyo wax lama sheegi karo waxay noqonaysaa in uu micnaha uu xagga mishaarka iyo nolosha uu kafaalo qaada dadka meesha jooga midda kalena dadka oo wax qora oo wax sameeya ayaga naftigooda ma ku baraarugsan yihiin warwaaqib waxay dhalaaya ma maasan tahay dhammaad samo leh waxaa intaa ku soo afmeerayaa barnaamijka kaswadaag waxaana marti inoogu ahaa toddobaadkan amiin yuusuf khasaaro cabdinaasir xirsi iille iyo maxamuud yuusuf culusow waxaa xusid mudan waraysiga qaybtiisa kale inaad kaga bogan doontaan toddobaadka soo aadan furdasa sheekh cabdiraxmaan cabdulaahi waa ay tabinaysay waana ay soo saartay barnaamijka inta aan ku wada kulmi doonno barnaamijkan xiga waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo ammaan allah inagadsamo ka qadabteen xaggiinaba garoogayna abawsane dadkaygo reedha haddaynan isdaba qaban miyuu reer degaya
hooddi hooddi hoodeen aw qasin bal soo dhaf oo waa maxay dufankan aad odayga ku dhoobaysid aw qasina waa xabadu sawdo waxaan odayga ku dhoobayo ee u kaadi halkeed ka keentay mardaadi waxaan ka soo iibiyey warshadda xabadu sawdada ee alfajri mara waaxid waa asiibtay waa warshadda xabatu sawdadeeda la hubo aadna loo mahadiyey ee ilaa ay ciribta u gaarsiiy odaga aabow jilbaha tawahadda iyo diilinta ilaa cirbahayga gaarsiiy khayr allaha ku siiya aabo waan ku socdaayo u kaadi odaygu naf jecela khayr allaha ku siiyo
aniga caruurtii iyo xaaskiiba markaan mardaadiyow u mariyey birilix waa caafimaadeen sirtuna waa dawada ku dhex jirta xabatu sawdada ee nabigeenna nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee uu u sheegay ummadiisa in ay daawo u tahay cudur kasta marka laga reebo gabow iyo geeri awqaasina waa xabad sawdo keliya maahane sidoo kale alfajri waxay noo diyaarisay dawadhireed loogu talagalay daweynta bawaasiirka infekshanka umusibiyaanta macjuun nisa alashfiya asabca casal almacida casal alrabwa kaniiniyaasha labayk iyo muntaliin oo ah kuwo aad ugu wanaagsan lafa xanuunka iyo dhabar xanuunka oo xaggay ku taallaa warshadda alfajri warshadda xabatu sawdada ee alfajri waxay ku taallaa suuqa bakaaraha inta u dhaxaysa sarta calidheere iyo suuqa khaliifa haddii aad ku sugan tahay gobol degmo iyo tuulo dalabkaaga usoo dhiibo warshadda xabad sawdada ee alfajri waa lagu soo adeegayaa adigoo goobtaada jooga abo taleefonka nooga qor kala xiriir taleefoonada kale ah eber lix hal shan siddeetan iyo siddeed soddon iyo kow soddon iyo lix ama eber lix hal shan siddeetan iyo toddobo afartan iyo saddex soddon iyo sagaal الفجر الباسم قادم